waxaa maanta heshiis hordhaca laga gaaray dagaaladii u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan war-saxaafadeed laga soo saaray kulamo dhex maray odayaasha iyo waxgaradka beelihii dagaalamay ayaa waxaa lagu sheegay in heshiis hordhac ah looga gaarayay colaadii khasaaraha sugu jiray dhimasho iyo dhaawac ka geystay ee ka dhacay hiiraan labada beel ayaa ku heshiiyey in la kala qaado maleeshiyaadkii labada dhinac iswarfadhiyey islamarkaana deegaankii sida gaarka laisku haayay aan cid gaara dhisan karin ilaa heshiis dhammaystiran la gaaro sidoo kale heshiiska waxaa ku jiray in qofkii hubeysan ee lagu arka deegaanadii lagu dagaalamay oo aan ka tirsaneyn ciidanka dowladda lasoo qaban doono islamarkaana la xiri doono lix bilood oo xabsi ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed axmed faarax colombo ayaa saxaafadda u akhriyey qodobada heshiiska ah ee ay gaareen labadii beelood ee dagaalamay waxaan rabaa halkan inaan ka akhriyo qodobada heshiiska xabad joojinta ee labada beelooda walaalaha ah ee jajaale iyo makane jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wafdiga dhexdhexaalinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed heshiis hordhaca beledweyne talaado saddexiyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo labo kuna beegan labaataniyo shanta mey laba kun labaataniyo kow shir dibu heshiisiin u socday odayaasha waxgaradka beelaha walaalaha ah ee beledweyne ku dagaalamay oo ay garawdayn ka ahaayeen mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu gaaray is-afgarad hordhaacah waxaana lagu heshiiyey qodobada hoos ku qoran kow in ciidamada labada beel la kala diro labo in goobihii lagu dagaalamay ay yihiin meelo hubka ka caagan saddex in deegaankii si gaar ah la isugu haysto cidna waxna ka dhisi karin ilaa heshiis kama dambays labada beel ka gaaraan afar haddii lagu arko qof hubaysan deegaanada lagu dagaalamada oo aan ahayn ciidamada dawladda waxaa lagu qaadayaa b in ciidamada ammaanka ay soo qabtaan qofkaas okay labo in la xiro lix bil oo xabsi ah saddex in qoladii jebisa heshiiska lagu ganaaxo lacag dhan saddex kun oo dollar afar ciddii qofkii dhib geysta nooc kasta ha ahaado waxaa lagu qaadayaa shareecada islaamka ugu dambayn waxaan u mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle maamulka heer gobol iyo heer degmo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa guddiyadii iyo waxgaradkii reer hiiraan ee doorka dahabiga ah ku lahaa xal u helidda dagaaladii ka socday beledweyne heshiiska ay gaareen beelihii maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay deegaano hoostaga magaalada beledweyne ayaa waxaa garwadeen ka ahaa wafdi ka socday dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabelle